agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladduba uga baaqay in ay kor u qaadaan adeegsiga afka hooyo iyo ku hadalkiisa agaasimaha ayaa sheegay in ay soo badanayaan ereyada qalaada ee la adeegsanayo iyada oo meesha laga saarayo kuwii soomaaliga ahaa axmed faarax cali aweys bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa hore loogu marin karaa siyaalo badan waxaana kow ka ah inay dhaqan geliso dowladaha hadda gacanta ku haya in qoraalada loo isticmaalo in wareegtooyinka iyo waraaqaha laisu qoraayo xafiisyo isu qorayaan oo isu isticmaalaan in marka maqaalada iyo jaraa'idada la qoraayo lagu qoro afka soomaaliga ama luqadda hooyo lagu qoro si qof kasta uu u fahmo waxa laga hadlayo iyo waxa uu socdo marka waxay u baahan tahay juhdi iyo in maaragtay qoraal badan buugaag la qoro oo noocyo kala duwana in jaraa-ido badan lagu qoro in adeega dadku isticmaalayo iyo waraaqaha laysu isticmaalayo xafiisyada dowladda ama heer qaran ha noqoto ama heer sted ha noqotee laysu isticmaalo in sida hadda waayadan aada loo isticmaalo oo social mediaha oo kaleeto inkastoo af soomaaliya jajaban oo gaagaaban ay dadku isticmaalaan in isagoo saxa ay isticmaalaan oo isu qoraan si qof kastaa waxa uu qorayo uu u fahmo kan loo qorayaana uu u fahmo horumarka qaarkood waxaa arkaysaa in af soomaaliga uu qofku qorayo inuu ma ka wahsanaya oo iska gaabsanaya ma aqoon daray ka tahay mana garanayno inuu maaragtay si gaagaaban oo aan la fahmi karin oo aan macana samaynayn oo wax u qoro waa in wax ereyga macnaha samaynaya waa in la qoraa hal erey oo la bedelo ayaa macnaha bedelaya oo wax kala noqonaya waa in qoraalka layska saxo sidoo hadda annaga ka wasaarad ahaan waxaa jirta waxyaala aan ugu talagalayo waxbarashada dadban la yidhaahdo oo sida wax loo qorayo sida wax loo aqriyo keliya dadka la baro si hadhowda ugu sahlaanaad inuu waxna aqriyo